halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegaysataan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo afartanka mitriban hirarka efemyada geeska africa iyo internetka oo v o a somaly dot com aad nagala socotaan
habeen wanaagsan dhegaystayaal waa isniin sagaalka bisha februari labada kun iyo shan iyo tobanka waxaana aad ku soo dhowaataan barnaamijkii wacyigelinta cudurka dabaysha madadaalo qaybka barnaamijka ayaad sidoo kale maqli doontaan waxaana idiin daadihinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah sahre ciidla nuur
daawodhaqabeedka tallaalkaa dhaaba ilmaha ninkii dhalayow tallaalo ilmaha ninkii dhalayow daawayso daawa waata aynu ku dhaqannahay ee ciroon iyo caamaba cusbitaal iyo carruurba loo jiifo
taasi waa hooyo soomaaliyeed oo lagu magacaabo faadumaa cilmi cismaan oo isbarbar dhigaysa dawadhaqameedka iyo tallaalka ka hortaga cudurka dabaysha qodobada kale aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah xubintii aragtida dareenka dadweynaha oo toddobaadkan ka imanaysa magaalada sanca iyo warbixinno kala duwan oo la xidhiidha cudurka dabaysha iyo heeso marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta lagu dilay magaalada muqdisho iyadoo ay toogteen dablay wadatay baabuur goobjoogayaal ayaa sheegay in xildhibaan cabdilaahi qayaad barre lagu dhex dilay baabuur uu la socday xilli uu kusii jeeday dhismaha baarlamaanka dablaydaasi ayaa baxsatay markii ay dilka geysteen waxaana la sheegay dilkaasi inay sheegteen ururka al-shabaab wakhti yar kadib dilkaasi ayaa baarlamaanka soomaaliya fadhi uu yeeshay waxay kaga doodeen dowladda cusub ee uu soo dhisay ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid sharmaarke baarlamaanka ayaa kadibna u codeeyey dowladda waxaana ansixiyey oo ogolaaday boqolkiiba boqol iyo koob iyo sagaashan mudane halka laba iyo labaatan xildhibaanna ay diideen golaha wasiirada ayaa lagu hordhaariyey aqalka baarlamaanka
hogaamiyaha jarmalka angela merkel ayaa isniinta maanta wadahadallo ku aadan dagaalka ka socda ukraine magaaladani washington kula leh madaxweynaha maraykanka barack obama iyadoo uu socdo dhaqdhaqaaq diblomaasiyadeed oo la doonayo in lagu soo afjaro xiisada ka taagan wadankaasi maalintii axaddii ayay merkel wadahadallo afar geesood ah oo dhinaca telefoonka la yeelatay hogaamiyaasha ukraine ruushka iyo faransiiska kaasoo ku aadan qorshaha nabadda ay wadaan wadamada faransiiska iyo jarmalka ee loo gon leeyahay dhammaynta kacdoonka gooni ugoosadka taageersan ruushka ee ku sugan amaba ka jira bariga ukraine merkel iyo madaxweynaha ukraine petro borshenko iyo madaxweynaha ruushka valadimir putin iyo weliba madaxweynaha faransiiska francois holland ayaa isku raacay in maalinta arbacada ah ay ku kulmaan caasimadda belarus ee minsk si ay u yeeshaan wadahadallo dheeraad ah
dagaalyahanada kooxda mintidiinta ah ee boko xaram ayaa weeraray xabsi ku yaala dalka niger isniintan maanta taasi oo ka dhigaysa weerarkii afraad ee ay ku qaadaan waddan xuduudka ku yaala goobjoogayaal iyo ilowareedyo ay ku dhowdhow kooxdaasi ayaa sheegaya in kooxdu ay ciidamada niger kala kulmeen iska caabin xoogan weerarkii ka dhacay magaalada koonfurta bari ku taalleh ee loo yaqaano diva kadib markii dhowr saacadood oo dagaalihuu socday ilaa haddana may kala caddaanin durbadiiba tirada dadka ee ku dhimatay weerarkan amaba ku dhaawacantay amaba haddii ay maxaabiistii xabsigaasi ku jirtay ay baxsadeen wadahadallada dalka yemen ee ay dhexdhexaadinayso qaramada midoobey ayaa maanta oo isniina dib u bilaabmay wadahadalkan ayaa waxaa kasoo qayb galay dhinacacyada kala duwan ee siyaasadda yemen waxaana ka mid ah jabhadda xuuthiyiinta ee talada dalka la wareegtay ergiga qaramada midoobey ee dalka yemen u qaabilsan jamaal bin cumar ayaa ku guulaystay inuu ku qanciyo dhinacyada isku haya siyaasadda yemen inay mar labaad isugu yimaadaan miiska wadahadalka khamiistii aanu soo dhaafnay ayay hakad ku yimid wadahadalka iyada oo lasusmari waayey kooxda xuutiyiinta ayaa jimcihii kala diray baarlamaanka dalka yemen iyagoo sheegay inay abuurayaan gole kumeel gaar ah oo baarlamaan qaraxyo lamaano ah ayaa ugu yaraan lix iyo toban qof ku dilay magaalada baqdaad ee caasimada dalka ciraaq isniintan maanta booliiskuna waxay sheegeen in qaraxyadaasi midkood uu ka dhacay deegaanka shiicadu ay ku badan tahay ee magaalada baqdaad qaraxan dadka badani ku dhinteen ayaa ka dhacay agagaarka degmada ah kamadhiya waxaana ku dhintay afar iyo toban qof goobtaasi waxaa kale oo ku dhaawacmay soddon qof oo kale qaraxa labaad ayaa isna la sheegay inuu ka dhacay waqooyiga degmada al xuseiniya waxaana ku dhintay ugu yaraan laba qof
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a waxaynu bilaabaynaa barnaamijkeenii wacyigelinta cudurka dabaysha oo habeen kastoo isniin caawo kale aad maqashaan daawadhaqameedka iyo geedaha la isku daweeyo ayaa ah dhaqan soo jireen oo ay soomaalidu u adeegsan jireen daaweynta dadka buka hase haatee arrintaasi ayaa wakhtigan casriga dadweynuhu ay ku kala aragti duwan yihiin waxtarkeeda sida uu faahfaahinayo wariyaha v o e da garowe nuux muuse birjeeb
dadka soomaaliyeed ayaa ku kala duwan fikirka ah in carruurta lagu daaweeyo ama lagaga hortago cudurka dabeesha daawo dhaqameedka iyo sidoo kale daawooyinka kale ee lasoo warshadeeyey dadka qaba fikirka ah in daawo dhaqameedka la isticmaalo ayaa aaminsan in labada dhibcood ee lagaga hortago dabeesha ay tahay mid aan ku filnaan karin toddobaadkan waxaan la kulannay dad badan oo arrimahaasi ku kala duwan maxamed cali daahir waxa uu ka mid yahay waalidiinta ku dhaqan magaalada garowe maxamed wuxuu aaminsan yahay in daawo dhaqameedka oo loo isticmaalo ku daaweynta dabeesha ay tahay waxa ugu wanaagsan wakhtigan horta waxaan u kala qaadayaa laba qaybood oo kale ah horta daawada ay labada dhibcood oo kale waa wax lasoo kiimikeeyey oo kiimikal soo gashay marka doosaheedana la yaqaano laakiin tan dhaqanka waxaa laga yaabaa in qofkaasi uu dooso ka badan qofka uu ku daaweeyo laakiin waxaan arkaynaa baryahan dambe dadka qaarkiisu aada ugu daawooyey cudurkaasi daawo dhaqameedka marka waa loo baahan yahay dadka hadda aan daawo dhaqameedka siin ilmahooda inay ku dayaan sida dadka qaarkiisa ku daawooyo kale uwax salaad fanax oo ah maclimad wax ka dhigta dugsiga dhexe ee darwiish ayaa qabta fikir ka duwan maxamed cali daahir waxaan dhihi lahaa hooyo walba waa in lagu baraarujiyaa wacyibalin badan wacyigelin badanna laga siiyaa in cudurka booliyadu ay ku fiican tahay in goojadaas lagu daaweeyo tallaalka ah ayna leedahay ka hortag aysan lahayn ka dabatag ma leh marka hooyo walba waxay fiicnaan lahayd intaysan cunugeeda uusan ka curyaamin uusan micnaha adimadii beelin in ay gaarto goobaha caafimaadka meelihii tallaalka inkastoo haddana loo dhib yareeyo albaabadana lagu soo garaaco inay hooyo walba ogolaato in cunugeeda laga daaweeyo cudurka culimmada qaybtood ayaa iyagana qaba fikirka ah in daawada dhaqanka oo lagu daaweeyo caruurta ay tahay mid wax badan ka qaban karta caruurta uu haleelay cudurka booliyada sida uu barnaamijka u sheegay sheekh cabdiqaadir xareed faarax boqolkiiba siddeetan soomaalidu waxay u badan tahay reermiyi ummaddaanu waxay u arkaan oo ay aaminsan yihiin daawada ay yaqaaniin oo daawo dhaqameedka waayo bahalaha kale leeyahay booliyada ama tan afka layska siinaya ha ahaato ama midda laysku duraya ha ahaatee carruurtu way jiri jirtay lamana siin jirin waxa la yidhaahdo xoq ama la yidhaahdo cagago ama la yidhaahdo cusbayn oo daawo dhaqameed ah baa la siin jiray ama sarsar beeryaro waxyaalaha noocaasa boqolkiina markaa ciyaalka u dhintaa shan ma gaari jirin inkastoo si qaybo ka mid ahoo dadban ay jireenoo sida dadka dhinacu qalolahoo aan la aqoon marka dadka inta miyiga degata waxay aaminsan yihiin boqolkiiba siddeetan daawo dhaqameedka miyiga bay kaga kala soo yihiin midda dhaqaatiirtu waddo oo caadiga ee magaalooyinka waxaa qaybo badanoo dalka ku yaala dukaamo lagu iibiyo daawo dhaqameedka waxaa dukaamadaas mid ka mid ah oo ku yaala magaalada garowe la yidhaahdaa abuuxulba bashiir cali daahir abuuxulba oo iibiya daawo dhaqameedka ayaa qaba daawooyinka dhaqanka iyo qur-aanka kariimka oo lagu aqriyo caruurta ay ka helayaan caafimaad badan
waxaa kaloo inoo sheegeen qof kasta oo dhasha inuu shaydaanku taabto oo la xiriiro lamsibaagaas oo shaydaan ku taabtay waxaa ku yimaada dabayl soomaalidu waxay tiraa marka dabaysha qayb ka mid ah madax kala guur bay tiraa markaad lamsiga shaydaanka oo cimilada ahaa oo shaydaan ku taabtay iyo tii cimilada wax lagu kala yaqaanaa haddii lug iyo gacan qofku uu garaaco jagleeyo afkana marooriyo dabayshaas waxa weeye waa dabayshii taabanaysay ee ka timid qaybta ruuxda ka timid weye ee jinka ka timid weye qur-aanka markaas iyo ruqyada sharciyada la marinaya hadday noqoto muxuu ahaye qaybta madaxa inuu kala guuro ama xidido yeesho ama ilmuhu intuu shuma calooshu fuudho saxra nooc nooca uras uu keeno shaha go-ad oo kalena waxay ka timid qaybta cimilada ka timid waxaa lagu daweeyaa iyadana adwiyada dhirta dhir ka mid a oo kitaabka noogu qoran tahay oo cilmi maxaa adb adwiya oo saxiix ah oo mujarabkeeda ahayn oo cilmi mujarab ah iyo qur-aanka muxuu ahaye qariinada qariino wax la yahdo raaca la yahdo qariinada marka waxa la wixii shaydaanku dadka la xiriira weeye baan ku daweynaa taasaa marka waxaa ilahay ku caafimaadaya ilahay idankiis in badan cilmi caafimaadka iyo iyo iyo iyo iyo jiradana labadaba rabbi baa keena dhakhaatiirta dhanka caafimaadka ayaa qaba fikir ka duwan taasi inkastoo ay aaminsan yihiin in dhirta wax lagu daaweeyo balse aan haddana lahayn xaddiga rasmiga ah ee qofka la siinayo cabdiqani xaashi axmed waa dhakhtar wax ka dhiga machadka culunta caafimaadka ee o t t i oo xarumo ku leh magaalooyinka puntland qaybtood waxaana wax ka weydiiyey fikirka ah in daawo dhaqameedka uu daaweeyo cudurka booliyada ee runtii daawada dhirtu daawo way tahay wax waa lagu daaweeyaa ee weliba dadka reemiyiga ah aad bay u aaminsan yihiin in ay wax ka tarto ee booliyada in dhirta lagu daaweeyo ee dhirta dhanka kale marka laga istaagano dhirtu way ka mid tahay source of dragiska ama ilaha daawooyinka laga soo saaro oo dhirtaa ka mid ahoo waxaa ka mid a macdanta waxaa ka mid a xawayaanka way jirtaa in yacni daawadu meelaha laga helo ilaha laga helo inay dhirtu ku jirto laakiin waa wax u baahan dhirtu yacni in marka hore intaan wax lagu daaweyn ka hor in laga shaqeeyo in dowseejka laga qaadanayo la ogaado in la ogaado garaamkeebay ku daaweynaysaa wax intee la-eg baa laga qaadan karaa markaan rabo inaan booliyada ku daaweeyo dhirta wax intee la-eg baan ka qaadan karaa oo ka isticmaali karaa sidoo kale calaamado caynkee ah baa waxa weeye bay muujinaysaa marka aan isticmaalo geedkii yacnii daawadu waxay leedahay si infected waxay leedahay dosage waxay leedahay brocation waxay leedahay contradication yacni waa wax lagu yaqaano iska caadiyeena daawadu iyadoo qofkii daaweynaysaa bay hasdana qofka calaamada ka muujinaysaa falgalna way ku jirtaa marka dhirtu daawo way tahay oo waa lagu daaweyn waa lagu daaweyn karaa laakiin waxay u baahan tahay waxa laga qaadanayo in la yaqaano oo ay miisaaman yihiin oo unid leeyihiin oo dowsej leedahay oo garaamka anugu aan ka qaadanayo aan aqaano oo inta jeero aan isticmaalayo aan aqaano laakiin haddaan inta qaado darsado aan idhaahdo qaadadan waa hambee macnaa waa iska waxaan ku darsaday cuntadii baan ku darsaday ama caanii baan ku walaaqday haddee wax intee la-eg baa baan isticmaalay intii loo baahnaa miyaan isticmaalay mise ka badan baan isticmaalay cabdiqani xaashi ayaa sharaxaya booliyada iyo dhibaatada qofka bini aadamka ay gaarsiin karto booliyada waa virus marjaaj virus virus baha la yidhaahdo ama jerisma la yidhaahdaa sababa viruskaas wuxuu u baahan yahay inta laga isticmaali karo waa virus weliba markii qofka uu ku dhaco la dagaalama xajiyaasha weerar ku qaada qofka maaskaliskiisa ama murqihiisa buu buu la dagaalamaa aakhirkana qofka wuxuu isku dayaa inuu isku soo laabo adimadiisa marka maaskaliska adimada ku jira markii uu daciifiyo oo ay dhintaan kadib baa qofku adimadu inay soo laamaan ay timaadaa waxaan leeyahay marka way fiican tahay in boolyada lala dagaalamo oo lala harjado oo runtii intii lala dagaalami karo awood ah meel la saaro laakiin haddii xagga dhirta aynu ka istaagno waa wax u baahan sidiis hore aan uga soo jawaabay oo kale in yacni garaam la yaqaan laga qaato nuux muuse birjeeb barnaamijka booliyada v o a garowe
magaalada muqdishona waxaa warbixin isla qodobkaasi ku saabsan inooga soo diray wariyaha v o eda xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
qaar ka mida waalidiinta magaalada muqdisho ayaa aaminsan in cudurka dabaysha ay ku sanceeyaan dawadhaqameed halkii ay caruurta ka tallaali lahaayeen waxaana ay adeegsadaan xirfado kale oo soo jireen ah kuwaasoo haba yaraatee aan wax naruuro ah ugu jirin caruurta da-da yar ee la ildaran xanuunka dabaysha waxaana ka mid ah falalka ay sameeyaan gubniin iyo sarsar xubnaha jirka ah oo ay kula kacaan ubadka boolyadu asiibtay nimco aadan waa hooyo ka tirsan barakacayaasha magaalada muqdisho oo dhowaanna miyiga ka timid waxaana ay xustay inaanay wax fikrada ka haysan tallaalka cudurka dabaysha islamarkaana ay carruurteeda iyo ilmaha kale ee ododaagta la ahba ay ku dabiibto dawo dhaqameed silaalka aniga waxbuu kama aaminsanay waxaa aaminsanahay ilaahay kuma darnaadee qaaciska huuriska malmal iyo sirmacsar baa aaminsanay ana waxaas hor ana waxaas daawadaas iyo waxaas ma herbaadiibak waxaan aqaana mala anigu dhari baan uguliyaa waa huuriya dhar baan ku daaweeya waa huuriya waxaas silaalka anima aaminsanay ilmo badan oo hadda dhaawac waxa iga ahoo gacan iluglo oo wax welibo oo hadda intaas aan ku daawey waayaba iska dhacdibo waa maqlay dhigtay waa ku dhacday balse ma aaminsani waxaa aaminsana dhirto inaan uhuuriyo deeb oo dambes liiraa inaan wejigaaga dhoobo qaaciyo uhuri baan aaminsanahay haddii isbedel oo iskeena waay waa guguwaa ku dhahay dabaan qaadanaa waa laguguwa dhinaca kale waxaa jira haween iyagu wax badan ku daalay inay dhallaankooda kula tacaalaan howlaha la xiriira dawadhaqameedka kadib markii ay isbeddel xagga caafimaadka ah uga waayeenna iminka u soo jeestay inay ubadkooda tallaalaan waxaana haweenkaasi ka mid ah aamino mukhtaar waa aaminsanaa talaalka awal markii war annaga waxaa iskeen dad baadiye ah dhay iyo waxaas baan saari jirna wixii waana ka doqomowne haddeer talaalka aaminsanaa waa raacsannahay ilaaha mahadle ilaaha uu mahadle intii noo keentay oo talaalkaas noo soo awash mahad celin baa aagahaynaa ilaahay kheyr asiyo waa tilaalana caruurtayna dariskan waa buraarujinaa alxamdulilah waa si fiicna wax aaga faham talaalka haddeerna waa raacsannahay in talaalkaas ilmihii noola tilaalo waxaan ka helnaa raadiyahan ka dhagansanaa marka caruurta hala tilaalo dhibaca hala qaada labada dhibac waa siisanaa uwal waa la sarsari jira wixii waa ka tala baxnay haddeer dhibacaas labadaas dhibac caruurtayna siisanaa mahad celinaan ahayna intii noo keentana kheyr alla asiya haddana insha allah bidhawaa waa siisanaynaa bis ilaahiyo doctor ibraahim cabdi xasan oo ka mid ah takhaatiirta ka howlgasha magaalada muqdisho ayaa qeexay inay jiraan waalidiin badan oo caruurtoodu qabaan xanuunka dabaysha inay dadaal badan ku bixiyaan adeegsiga dawadhaqameedka taasoo sida uu sheegayna aan wax raad ah ku lahayn ka hortagga cudurka dabaysha dalkeena soomaaliyeed markii la fiiriyo daawo dhaqameedka ama traditionka oo waa hore muddaba dadka ay soo isticmaali jireen dad badan oo waalidiin ah oo waxaa jira oo aaminsan in daawo dhaqameedkaasito cudurka sida booliyada oo kaleete waxa looga tari karo daaweyn uu u noqon karo tusaale waxaad arkay ayagoo cagaha iyo meelo laga sarsarayo waxaad arkay ayadoo cagaha lagu leeyahay dambas waxbaa loo gelinaya marka way jirtaa xaqiiqda dhabtiisa markaan u imaano waalidiinta aaminsan barnaamijka isaga ahi oo gaar ahaan daawo dhaqameedka ahi waxaan u sheegaynaa daawo dhaqameedka in cudurka booliyada wax sal iyo raad midna daawintiisa aysan ku lahayn daawo dhaqameedka intaasi weliba waxaa usii dheer ayada ma lahan weliba dosage qiyaas waxa la yidhahda ma lahan haddii dadka caruurta la siiyo oo ayadoo midaan la bedelayo oo mid kale lasii bedelayo oo baarka laga gubayo oo halkaa inta laga sarayo waxaaba laga yaabaa dhibaato kale iyo problem kaleba inay kusii abuurto marka waalidiinta waa ugu nasteexaynaynaa waa u sheegaynaa waan ku celcelinaynaa idaacadaha ha dhegaystaan waxaan leenahay daawo dhaqameed cudurka booliyada ahi wax raad ah kuma lahan sidoo kale doctor cabdulaahi maxamed cabdi ayaa nasiib darro ku tilmaamay in waalidiinta qaar ay ilmahooda la aadaan goobaha dawadhaqameedka halkii ay ka geyn lahaayeen xarumaha tallaalka lagu bixiyo marka hore dabeeshu ama booliyadu waa cudur dilaa ah waana cudur ka hortag mooye aan ka dabatag lahayn waxaa nasiib darara ah oo runtii aan aada iyo aada uga xunnahay caado dhaqameed oo aada iyo aada dhibaato u geysanaya cunuga soomaaliyeed dhibaatadaasi oo ah cunuga awalba yani asagoo hore cudurkii uga cabanayay ama dhibaatadii cudurka heysay ayaa waxaa dhacaysa waalidiinta in ay cunugii ay caado dhaqameed ay u sameeyaan oo for example oo kale in cunugii ay gubaan taasoo keenaysa in cunugii booliyada qabay in usoo kordhaan xanuuno kasi xanuuno extra ah oo in for example oo kale maqaarkii oo kale inuu damage ku imaado hooyada soomaaliyeed ayadu waxay ka tahay dadaal in cunugeedii caado dhaqameed fool xun oo runtii qarash aada iyo aada u badan uga baxaya in ay raadiso waxaa uga fiican caafimaadkuna ku jiraa talaalka booliyada oo aan ognahay maanta soomaaliya inuu ka yahay lacag la-aan ugu dambayntii doctor ibraahim cabdi xasan ayaa waalidiinta u diray fariin gaaban oo ku aadan inay ubadkooda geeyaan goobaha tallaalka ka hor inta aanu soo ridan cudurka boolyada oo mustaqbalka ku xambaari kara inay ilmahoodu ku timaado cuuriyaannimo cudurkan marka boolyada sida saxda ahi waxaa waaye waxaa sababa virus daawo ma lahan wuxuu leeyahay oo keliya ka hortag alxamdulilah wuxuu leeyahay ka hortag oo ah talaal talaalkiisa meel kasta available waaye wax daawo dhaqameed oo wax loogu keeni kara ma lahan waana dilaa waa naafeeye ilmaha shanta sano ka yar hadduu ku habsado cudurkaasi waxaa weeye talaalka dad badan baa waxaa laga yaabaa inaysanba fahamsaneyn oo aysan eh, wuxuu yahay uu awoodi eh, waxtarka uu leeyahay aysan fahamsaneyn talaalka waa lacag la-aan waxaa weeye haddii ilmaha la siiyo hataa hadduusan wax u taranna een, wax dhibaataha u keeni maayo hadduu wax u taranna waaba sababta wixii loo siin lahaayaba oo ujeedadii laga lahaa maxay ahayd ka hortagii waayo meel kasta oo xarun caafimaad ay ka furan tahay een, oo gaar ahaan magaalada muqdisho gobolada ku dhowdhow dalka qaybihiisa kala duwan oo dhan ayaa waxaa waye available uu ka yahay een, eh, sameecada ayaa ku xiran baabuurta iyadoo lagu wareejinayo oo la leeyahay een, cudurka dabeesha waa dilaa waa ka hortag mooyaane wax kalama lahan marka ilmaha shanta sano ka yar halala soo gaaro waa sax waalidiinta waxaan ku boorinaynaa oon boqolkiiba boqol ku dhiirigelinaynaa inay geeyaan goobaha caruurta lagu talaalo xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a waxaanu ku guda jirnaa barnaamijkii ka hortaga cudurka dabaysha waryaheena magaalada nairobi yaasiin ciise wardheere ayaa soo booqday mid ka mid a xarumaha daawo dhaqameedka waxaana uu ka diyaariyey xubintan
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka aynu kaga hadalno dabaysha ama cudurka bolio oo toddobaadkiiba hadahayo kale aad ka dhegaysataan idaacadda v o a toddobaadkan waxaynu booqasho ku tagnay xarunta dawadhaqameedka ee abu maxamuud cali daahir oo ku taala xaafadda islii oo ay dad badani halkaasi isugu yimaadaan gaar ahaan dadka iyagu markaasi cudurka dabaysha iyo cudurrada kale ee laysqaadsiiyo uu kala taliyo daawooyinka uu isticmaalo ayaa abu maxamuud waxa ay u badan yihiin kuwa dhirta laga soo dheegay isagoo qur-aanka iyo weliba cilmiga diinta islaamkale wax ku daweeya abu maxamuud waxaanu wax ka weydiinay bal qaabka uu wax ugu daweeyo ama dadka iyagu dawaa dhaqameedka isticmaala ee cudurka dabaysha ay ku dhacaan waxyaabaha lagula tacaalo walow uu aaminsan yahay tallaalku inuu yahay wax muhiima oo aan la dhayalsan karin ma alaaba maaragtay n dadku cudurkaas waxay ka aaminsan yihiin culayskiisa maaragtay horta daawada kiimikada ah laakiin dadku waxay yeelaan mararka qaarkood neef laqalayo geela yaa maaragtay uuskiisa lagu dhex ridaa qofka ogad marka waa kuulaaysaa kuleylkaasaa marka maaragtay insha allah maaragtay uhagaagaya uhagaajinaya maaragtay xubnihii ko waa ka waana daliigaan oo geedo maaragtay maaragtay inta la saliid lagu shiilo yaa goobtaa maaragtay muluq lagu siiyaa oo kulul markaasaa waxaa la kubeerto lagu xiraa maogta qofka labadaas hawloodba waa jiraan waxa weeye qofku hadduu yar yahay maaragtay oo cudurku uusan ku raadin wax wax waa laga qabtaa laakiin qofku hadduu weynaado waa adag tahay maaragtay wuxuun waa se improvement waa xubnihii maaragtay shakaalnaa waa furfurmayaan moogtahay laakiin ma aha maaragtay in wixii boqolkiiba boqol la yidhaaho maaragtay waa waa waa baaba-ayaan talaalku macanu sameynaya waa ka hortag fiican weeye hooyo soomaaliyeed oo magaceeda la yidhaahdo faadumo cilmi muuse oo jinni boqor ku magac dheer ayaa waxay waayo arag u tahay rugaha caafimaadka gaar ahaana goobaha dhaqanka iyo goobaha kale ee kimikada iyadoo sheegtay inaanay aada ugu kalsoonayn dawa dhaqameedka daawo dhaqameedka iyagaaba curyaaminaysa iyadaaba rasaadinaysa daawo dhaqameed dhib bay kordhisaa waxay kordhisaa dhib iyo curyaan caruurta oo timaha iyo ciroolahaba ay ka mid tahay ka kordhisaa waa markaan xaqiiqada kuu sheego daawadu waa daawo oo nafta iyo naftu malaga ma qabato daawo daawo malaga ma qabato waxay qabataa naftaaday daaweysaa wixii markaa kurbaha oo ku haya way kaa reebtaa dhirta daawo dhaqameedka geedo yaryar oo caruurta lagu uumiya waa jirtaa laakiin daawo dhaqameedka tallaalkaa dhaaba ilmaha ninkii dhalayow tallaalo ilmaha ninkii dhalayow daaweyso daawo waata aynu ku dhaqannahay ee ciroon iyo caamaba cusbitaal iyo caruurba loo jiifo marka daawo waa kiimika ilaahay soo rogo ilaa bini aadmiga wax yaqaanaa ay sameeyaan ragga ragga qalaya ee keliyaha ka bixinaya ee dumarka weynaya daawo dhaqameed ma ahe waa daawo ilaahay soo rogay iyo farsamo la bartay hala tallaaba ilmahaan leeyahay haddaan hooyo ahay oo hooyo soomaaliyeed ahay waxay kaloo faadumo cilmi jinni boqor ay kula talinaysaa waalidiinta inay si weyn ugu dhaganuglaadaan talooyinka iyo tusaalayaasha la xiriira dhinaca caafimaadka siiba cudurka dabaysha oo tallaalku uu yahay wax muhiima oo waalidka loo baahan yahay inay ku dhaqmaan caruurtooda iyo iyaguna ay isticmaalaan daawada ilmaha geeya waxaan leeyahay daawo dhaqameed ka durka dhallaanka aad la aadaysaan dhallaan daawo dhaqaayeelkaasi waxyaaba waclalaafkaa mooyaane waclalaaf waxaa la yidhahaa jiro dee habar dhan weyde ayaa ku waalatay waxaa jirta waclalaaf wax la yidhaaho marka waclalaaf jiro lala aadaa way jirtaa daawo dhaqameed dhallaanka yaan lala aadin tallaasha ilmaha tallaala carruurta oo turqada tiir caafimaad marka turqada tiir caafimaad tallaala ilmaha intaan faalso iyo cudurrada cunanka iyo curyaanka iyo jiiska iyo dabarjabiska inta idin kaga dhici dee nagaa dhalayo nimanka tallaasha iyo nimanka waa ka ogolaadina naagtidi tallaalka ogolaada naagaha dhalayo mahadsanid faadumo cilmi muuse jidhi boqor barnaamijkeenna toddobaadkanaynu kaga hadlaynay cudurka bolio gaar ahaana bal dhanka dhinaca daaweynta dawadhaqameedka iyo kaalinta ay ka qaadan karaan cudurka iyo fikradaha kala duwan ee ay dadku ka qabaan inta haynoo joogo iyadoo idaacadda v o a qaybta afka soomaaligu ay barnaamijkaasi faahfaahin dheeraada ka siiso dadka xagga wacyigelinta iyo hanaanka tallaalkaasi looga faa'iidaysto inta aynu mar kale barnaamijka lamida ku kulmi doonno haddii ilaahay raalli ka noqdo dhammaanteen waxaynu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanid yaasiin ciise wardheere haatana wariyaha v o wda magaalada hargeysa cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa saameynta daawo dhaqameedka iyo waxtarka tallaalka wuxuu ka waraystay madaxa waaxda caafimaadka guud ee wasaaradda caafimaadka somalilan abiib aadan nuur
si aynu ka warqabno horta cudurkan dabaysha leedha waa cudur u geysta qofka saameyn aad weyn taasoo uu qofku ku waayo lug ama gacan baralisa ama ay dhintaan oo kale waxa weyaan markaa marka uu cudurka dabayshuna uu ku dhaco ilmaha yar lagama daweyn karo wax daawo horta u leeyahay hadduu oreri au ku dhacay oo ilmihii yaraa qaaday wax daaweyn ma laha isagoon scientifically ama aqoonta synisku ayna daaweyn u hayn ilaaya hadda dee cilaajkuna waxa weeya waxaan u arkaa anigu inayna hayn mid wax ka tari kara cudurka dabaysha cudurka dabaysha waa cudurka hortag leh laakiin aan ka dabatag lahayn marka dhinaca dhaqankaoo kale aynu ka hadlayna dadweyne aad u tiro badan baa aaminsan in dhirta oo kaleo laysu daweeyo iyo weliba dawadhaqameedkoo la isticmaalo iyo goobahaasoo kale inta badan laata u cilaajeeda ay dadweynaha qaar aaminsan yihiin ilaa haatan amaba ay isticmaalaanba iyada taasma waxleeda waxba kama tarayso qofkii innaba waxbaba uma soo kordhi karayso cabdixakiino waxa weeye xanuunkani waa xanuunka hortag leh preventionka waxaa loo yaqaana wuxuu leeyahay tallaal lagaga hortago kaasoo ilmaha loogu talagalay in la siiyo afar jeer sida ugu badan sida normalka lana siin karo in ka badan si loo xoojiyo balsi laakiin cilaaj la geeyo ama meel kale oo lala tago ama daawadhaqameed la yidhaahdo ilmaha waa lagu siinaya oo reer ilmaha waxa ku dhacay damage ama dhibaato kaasoo u geystay neerfihiisii iyo masaliskii shaqayn lahaa marka waxa weeyaan qofku ama daawo dhaqameed halageeya male wuxuu ka leeyahay xanuunkani ka hortag ee ka dabateg male markaynu ka nimaadno de goobaha cilaajyada oo kale ama dawadhaqameedka oo kale inay dadweyne ka isticmaalaan oo ama dhir oo kale la mariyo ama duugitaan oo kale loo sameeyo ama waxyaabo kaleba loo sheego wax iyaduna barbar socota in goobaha qaarta qur-aankii oo kale lagu daaweeyo iyada taasi balka wareyda doorkeeda
qur-aankeenna kitaabkeenna qur-aanka waxaa ku jira qur-aanku inuu dawo yahay shifaaun linnaas wey waan ognahay qur-aanku inuu dawo yahay laakiin markaad u eegto ilaahay hadalkiisii waxa weeyaan qur-aanka waa lagu daweynaya laakiin waxa weeyaan markaynu u eegno cilmigan sayniska ah cilmigan saynisku wuxuu ka dheeganaya oonuu ka yimaadaa inta badan waa qur-aanka haddaad dib raacdo marka waxa weeyaan qur-aanku wax walba wuu daweeyaa bikaraamati karaamada uu leeyahay ilaahay ku karaameeyey buuna ku daweeya laakiin waxa weeyaan kitaabka qur-aanka inagoo raacayna yaan ku daaweynaynaa oo ka horteganba yaa ka khayr baran buu nebigu yidhi sal allahu alay wasalam ka dabatega marka kan aan samaynaynaa xanuunkan boolyada lagaga hortegaya waxa weeye anun ka horteg waana kii rasuulku sal allahu alay wasalam uu sheegay qur-aankuna waa daw dawaadiba dawadhaqameedkii ay dadweynuhu isticmaalayeen aysan noqdeen oo dee bahadi caafimaad ahaan aan lagu talinaynin oona leeya waxba kama tarayso waalidka tusaale ahaan ku arkay ilmihiisa oo kale xanuunkii oo kale inuu sareeyey amaba u taabtay amaba dee naafo ku noqday maxaa la gudboon marka laga yimaado tallaabo noocay u qaadaya suu dawo helaya horta waxaan fariinu diraya dhammaan ummadda reer somalilan kaasoon leexay xanuunkani wuxuu leeyahay ka hortag ee ka dabateg ma laha marka dhammaan waalidiinta waxaan kula talinayaa inay ubadkooga ay ka tallaalaan cudurkan dabaysha kaasoo ka hortag leh hadduu ilmaha ku dhaco cudurku saameyn fara badanna wuu ku yeelanaya waxaa weyaan waalidka waxaa la gudboon in meelaha goobaha caafimaadka ku habboon ay la yimaadaan wixii lagala qaban karayo lagala qabto ay keerinkiisa iyo ilaalintiisa iyo ilmahana ay fuliyaan laakiin waxaan odhan lahaa mar kasta si aynay u iman hawshani in laga hortago ayay ku qurux badan tahay ka hortageeguna waa tallaal ee wax kale oo uu leeyahay xanuunkaasi ama daawa ama uu leeyahay ma jirto markaynu ka nimaadno inuu qofkii soo kacaba amaba dee muruqyadiisii iyo jidhkiisii iyo weliba een, qaybihii uu ka naafiyeen sidoodii kusoo noqdaan haddaynu ka nimaadno iyada oo kale een, waxaa jira goobo een, physiotherapy la yidhaahdo amaba duugitaanka oo kale sameeya ama caawiyo oo kale qofkii oo kale een, si kale u caawiya Een, iyada kuwaas iyaga door noociyay ka qaadan karayaan qofkii in een, muruqyadiisii iyo weliba jidhkiisii inuu almihiina de bal wuxuun iska bedelaan Een, yaanay daweynba siin labay u kala duwan tahay markaynu fisiyoterabiga ka hadlayno waa qayb qofkan inay kor usoo yar qaato oo bal qofkan caafimaadkiisii kor loogu soo qaaday wey laakiin xanuunka booliyada marka lagu idhaahdo booliya oo hadduu qofka affect garayso ama ay ku dhacdo waxa weeyaan totally dib usoo recovery qofku inuu soo sameeyo kasoo kaco waa mid aan marnaba la filayn xanuunkan booliya muddo badan buu soo jiray dadkii uu sadheeyey oo dhan ama uu naafeeyey waxa weeyaan dad ku lugla ama ku gacan la ama ku laba lug iyo gacan isdhaafa kuleh dhammaantood waxa weeyaan dad ay afrirtay physioterabigu waxaa laga yaabaa inuu waxoogaa ah uu siiyo relief laakiin ma siinayo inuu qofku recoverygiia ama kor dib ula soo noqoshadii uu siiyo Een, somalilan oo kale markaynu eegno waxaa jira goobo badan oo kala duwan oo inta badan een, goobahan dawadhaqameedka ah oo een, eh, inta badan ay dadweynaha qaar aaminsan yihiin ama kaba furanba somalilan ka wasaarad ahaan ma la socotaan iyada taas koley dadku waxa weeye waxaa jira customska waxa loo yaqaano ama caada dhaqameedka loo yaqaano dad badan oo aaminsan meelaha iyo way jiraan laakiin wasaaradda caafimaadku iyadoo raacaysa scientifica caalamka iyo w h o guidelinska waxa weeyaan mar kastaba dadka waxaanu ka wacgelinaa inay meel eh, xarumaha caafimaadka ay yimaadaan waxaa ka mid a hooyooyinka ku dhalaya guryahoo kale ayaa ka mid a waxaa ka mid a dadka iyagoo n- nabur oo kale ah ku yaalo ama eh, waxaan la yidhahdo toobinta oo kale ugu tegaya qaybo badanoo saasa ka mid a laakiin waxaan bulshada ka wacyigelinaa markasta inay raadsadaan qof professional ah oo xa- een, caafimaadka aqoon u leh Eh, laakiin way jiraan in so- somalilan waxaa jira dad ilaa hadda aaminsan een, isagana baan tilmaamaynaa ama aynu ka hadlaynay een, eh, dabadhaqameedkii oo kale amaba tusaale ahaan xanuunkii dabaysha oo kale haddiiba uu yimaado oo kale een, aaminsanba in eh, dabadhaqameedkii oo kale iyo goobaha cilaajyada oo kale ay inta badan door ka qaadan karayaan Een, iyaga kuwaasi maxaad odhan lahay tala ahaan iyo fariin ahaan Eh, horta waxaan isku eh, wasaaradda caafimaadka ka go-an inuuna cudurka dabaysha la yidhahda dhammaan baa una soo gelin somalilan laga bilaabo labadii kun iyo toddobadii ilaa maanta laguma hayo somalilan soomaaliya u ka dhacay somalilan iyadoo ka diyaargaroobaysa waxay samaysay kambeyno iyo tallaalo ay kaga hortegayso waxaana aanu ku dadaalaynaa inaan horta gaarsiino levelka aanu ku hayno iyo meel kasii sarraysa inaan gadho boqolkiiba boqol oo marka hard immunki bulshada aynu dirno midda kale labaad dadka aaminsan waxaan fariintaan u diraya waxa weeyaan intaad ilmahaaga hadhow toole kula walaaci lahaa daawo dhaqameed ama cilaaj ama meelo kale inaad marka horeba ilmahaaga kasii tallaasho cudurka dabaysha aana siisa tallaalada soconaya maanta aynu halkan wada joogno waxaa socda cudurka da- dabaysha tala- wareegiisii koowaad ee labada kun iyo shan eh, shan iyo tobanka waana mid socon doona laba- labada cishe ee soo socda marka dhammaan waxaan odhan lahaa bulshada marka horeba kaga sii gaashanta intaad ka walaaci lahayd ilmahaaga ee cudurka dab- eh, tallaalka cudurka dabaysha
kaasi wuxuu ahaa abiib aadan nuur oo ah agaasimaha guud ee waaxda caafimaadka wasaaradda caafimaadka ee somalilan wuxuu u warramayay wariyaha v o eda cabdixakiin maxamuud shirwac haatanna kusoo dhowaada heeskan oo aynu ku wada nasan doono waa halkudhigiisu beerkay adaa ku weyn waa fanaanada farxiya rasta
bilowgiisii ka weyn jacayligu biirayba taygu baahaye, intaygu baahaye. Wagiyarami baa kuwayn, wadnaha boholiyo kuwayn, cashaqu beenbeen ka wayn, bukaan xalakani ka wayn, beerkayadaa kuwayn, beerkayadaa kuwayn, beerkayadaa kuwayn, beerkaygaada kuwayn, ada kuwayne, beerkayadaa kuwayn. yaramibaa kuwayn wadnaha boholiyow kuwayn cashaqu beenbeen ka wayn bukaan xaalakani ka wayn beerkayadaa kuwayn beerkayadaa kuwayn beerkayadaa kuwayn beerkaygaadaa kuwayn ada kuwayne beerkayadaa kuwayn adaygu weyne baxsanoo adaygu weyne kishuba xidigaha ka wayn ballan guur baa u weyn barwaaqaan olan weyn jacaylkuna waa bahweyn kishuba xidigaha ka wayn ballan guur baa u weyn barwaaqaan olan weyn jacaylkuna waa bahweyn bilaash lasamaaxad leh jacaylkaada beertayba intaygu baahaye intaygu baahaye bilaash lasamaaxad leh jacaylkaada beertayba intaygu baahaye intaygu baahaye yaramibaa kuwayn wadnaha boholiyow kuwayn cashaqu beenbeen ka wayn bukaan xaalakani ka wayn beerkayadaa kuwayn beerkayadaa kuwayn beerkayadaa kuwayn beerkaygaadaa kuwayn ada kuwayne beerkayadaa kuwayn ogiyaramiba kuwayn wadnaha boholiyow kuwayn cashaqu beenbeen ka wayn bukaan xaalakani ka wayn beerkayadaa kuwayn beerkayadaa kuwayn beerkayadaa kuwayn beerkaygaadaa kuwayn ada kuwayne beerkayadaa kuwayn adaygu weyne baxsanoo adaygu weyne ada kuwayne walabilax adaygu weyne
intaasaynu kaga gudubno heeskaasi beerkayada ku weyn iyo fanaanada farxiyarasta halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a waxaanu ku guda jirnaa barnaamijkii wacyigelinta cudurka dabaysha dhegeystayaal waxaa naga xasuusinahay inaad soo qoran kartaan afkaartiina ku aadan sida aad u aragtaan barnaamijka wacyigelinta dabaysha ee boolyada fadlan noo soo sheega wixii aad jeclaataan ama aad dhaliishaan ee ku jira barnaamijka dabaysha fikradihiina noogu soo dira emailka laanta af soomaaliga ee v o a oo ah somali at v o a news dot com somali at v o a news dot com idinka oo qoraalkiina ciwaan uga dhigaya bolio ama barnaamijka cudurka dabaysha
haatana dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii dareenka dadweynaha toddobaadkan wuxuu inooga imanayaa magaalada sanca ee dalka yeman waxaana inoo haya jacfar kuukaay
kulanti wacan akhyaarta hawada naga dhegaysanaysaa meelwalba waad nagala socotaan kusoo dhowaada barnaamijka dareenka dadweynaha oo idinkaga imanaya magaalada sanca ee xarunta dalka yeman waxaanu soo booqanay xarunta guddiga qaxootiga soomaaliyeed ee magaalada sanca iyadoo qaar ka tirsan xubnaha guddiga qaxootiga soomaaliyeed ay aada uga doodayaan arrimo la xidhiira caafimaadka qaxootiga iyo weliba dib u celinta qaxootigaasi haddii aan ku bilaabo gudoomiyaha guddiga khadar bal waxa aad ka doodayseen marka hore dadweynaha maqashii horta aada baad mahadsantahay jafar iyo idaacadda v o a si fiican baan muxuu aha mawduuca uga hadlaynaa sababtoo ah muxuu aha caafimaadku waa shayga ugu qaalisan ee muxuu aha daryeelka maxaday ummadda awal waxaa jirtay dhakhtar u khaas ahaa muxuu ahaa qaxootiga ilaa sanad imanka waxa waxaa lagu soo bedelay ina muxuu ahaa dhakhtarkii uu noqdo lacag oo baahidiisoo muxuu ahaa qaxootiguna aada aada aada ay usii xun tahay laydhaaho dawooyinka lacagay noqoto gelistii la geliya lacagay noqoto markaa waxay noqotay inay dhibaato weyn aan la kulanno markay qaxootiga dhibaatadaasi ay la soo kulantay xanuunadiina meesha ay ku badan yihiin oo sababta u n c r xaggii caafimaadkana maxayday ay leedahay maaliyaddii baa naga yaraatay maalinba maalinta ka dambeysa oo anagana dhibaatadan la joohaynana waxa weeye ummadayadii kaba maalinba muxuu ahaa qof dhakhtar la geynayo oo maxayda dawadii haysan shaqo la-aan ay ka dhacday meeshii ayaan anu oran lahaa
haddaan jacfar hadalkii aan sii ambaqaado sida runta ah waxaa jirtay dadka qaxootiga ah in ay isbitaal qaas ayaga leeyihiin ay lahaan jireen camaliyada ay lacag la-aan ahaan jirtay daawada lacag aan la-aan ahaan jirtay nin wuxuu cuno aan haysanin camaliyo wuxuu ku bixin kara ma haysto qaliinkaad kala jeedaa camaliyo ha qaliinka cunug yar hadduu kasoo jabo maanta hooyada maxay ahayd to shaqo iyadoo jirto cunugeeda oo jabo lagama yaabo in macnaha qofkii cunugii loo kabo ama macnaha dhaqaale caafimaad la siiyo dowlad goboleedyada dhan way soo wada jawaabeen puntland somaliland jubbaland waa soo wada jawaabeen waxay dhaheen dadkeena ha noola soo celiyo muqdisho ilaa iyo hadda wax macnaha war ahoon ka hayna ma jirto waxaan u arkaa dadka qaxootiga oo ku dhaqan dalka yemen in aysan u haynin yani ayna ka tirsaneen macnaha dadka soomaaliyeed oo qurbaha joogo ay yihiin dad yani yemanta ay abuuratay mase yemanta ay iska leeyihiin waa mahadsantahay dahabo cabdi sooyaan ayay ahayd hinde ismaaciil faarax waxaad ka dhawaajiseen amaba aad aad ugu hadlayseen in dadkii dib u celin loo sameeyo oo wadankoodii lagu celiyo haddii caafimaadkii yeman uu xumaaday ma isleedihiin marka caafimaadka soomaaliya ayaa uga wanaagsan qaxootiga kan yeman
haddii wadankii yemen uu xumaaday oo noloshii ay xumaatay oo caafimaadka uu xumaaday ani waxaan dhihi lahaa muqdisho dadkeeda ha soo dalbato ha noqdaan wadankooda ha ku noqdaan caafimaad iyo wax walbaba waa helayaana isleeyahay aniga haddii ilaahay yidhaahdo marka waxaan ka codsanaynaa dowladeena soomaaliya in muqdisho inay soo dalbato dadkeeda way rafaadsan yihiin masaacido ma helaan wax ma helaan dadkii shaqayn jiray gabdhihii oo shaqaalaha meeshana waxaa dhibaatada ugu badan oo dhibka ugu badan uu haystaa hooyooyinka iyo caruurta waayo waxaa jirtaa lix cunug nin naag uga tegay lix cunug oo maxay samayn kartaa shaqo ma haysato u n tina wax maanta ay u haysto soomaalida ama qaxootiga ma jirto bataatanba maba jirtaba annagana waxaan nahay communitigii soomaaliyeed dadkii annaga nagu soo gurmanayaan oo nagu soo wada ordayaan markay noo yimaadaana dhibaatadii horta annagayna haysataa oo dhibkii annaganu haysta oo u jeedna dhibka dadka naga haysta marka waxaan codsan lahaa dowladanada soomaaliyeed ee muqdisho meel walba waa laga soo dalbaday sida walaashay dahaba ay sheegtay marka ayadana waa iyagana waa inay si degdega ugu dhaqsaha badan dadkooda soo dalbadaan ooy sidaa ugu dhaqsaha badan oo wadankooda lagu celiyaa ayaan leeyahay
maxamed sheekh cabdulaahi dabcan adna waxaad ka mid tahay guddiga ee halkan fadhiya ragga halkan fadhiya iyo haweenkan ee halkan ugu nimid Ee, waxaad sheegteen sida guddoomiyaha iyo xubnaha kaleba ay ka dhawaajiyeen in ee, xarun gaara oo caafimaad qaxootigu ay lahaayeen laakiin hadda ay meesha ka baxday maxaa keenay hay-adda u n h c r ee qaxootiga ugu sarreysa ma kala hadasheen ee arrintaasi waxa sababay iyo waxa keenay in la xiro albaabada la isugu dhufto runtii eh, waa sida ay ka dhawaajiyeen xubnaha guddiga soomaalida En u n h c r eh, markii hore waxay eh, siin jirtay bartinariska ayay ayay la tacaamuli jirtay iyadoo miisaaniyadda halkaasi ay u marin jirtay En hase ahaatee en sanadihii ugu dambeeyey u n h c r waxay sheegtay in ay maxaanku idhahdaa miisaaniyaddeedii ay sii yaraanaysay oo iyadoo ku tilmaantay in ay noogu sheegtay weliba in eh, caalamku eh, uu soo ziyaaday micnihii dagaallo ay fara badan ay jiraan suuriya ay ka jirto libnaan ay- libiya ay ka jirto ciraaq ay ka jirto meelo fara badan ay ka jiraan sidaa daraaddeed miisaaniyaddii yaraatay ayaa horta u sababa arrintaasi Ah, magaalada sanca keliya ee ee lagu tilmaamay tirakoob ee la sameeyey in ay soomaalidu ku nool yihiin ay yihiin tiradooda ay gaarayso en, ah, labaatan iyo toddoba kun oo soomaali ah marka waa tiro aada u fara badan Eh, sidaa daraaddeed eh, soomaalida eh, halkaa ku nool hadda waxaa soo food saartay dhibaato dhinaca caafimaadka ah u n h c r na annaga waxaan la fariisanay in marar fara badan waxayna noo sheegeen in eh, jacfarow waxay noo sheegeen in eh, la- eh, eh, maxaan ku idhahdaa sanadkan qorshaha ugu jiro in soomaali dib loo celinayo laakiin tirada ay noo sheegeen waxay noogu sheegeen inay tahay keliya kun To- saasoo waxay nagu yidhaahdeen markaa toddoba boqol oo oo soomaali ah waxaa laga qaadayaa cadan halka magaalada sanca keliya laga qaadaya saddex boqol ee kunkaasna waxaan u malaynayaa tiradii aniga aan sheegay iyo waxaan isma lahan Eh, waayahay khadar eh, xuseen arag aan kusoo laabto gudoomiyaha guddiga Eh, haddii aad dhibaatadii ka sheekayseen in dhibaato caafimaad ay jirto dabcan waxaan idinka maqalnay idinka la fahantiina in miisaaniyaddii eh, hore loo- loogu bixin jiray caafimaadka ay sideedii tahay amaba ay korodhay Eh, haddana isbitaalkii iyo goobihii caafimaadka qaxootiga la xiray waxaan gaarsiinayaa ummadoo dhan nin qaxootiyo lacag la siiya miisaaniyada la siiyaa ma jirto nin kastaboo isagaa xamaalinaya xamaalinimadiina waa yaraatay moogta markaad noloha nololaha kale nagu soo xidheen ee muxuu aha dalalka kale iyo waxay ku murmursootaa u n c r inay tiraaho miisaaniyadiini lagu talagalay waxaa loo geeyey iraaq dagaaladii iraaq iyo dhulkaas oo dhan moogta ma fahanta marka annaga dhibaatooyinkana haystaa waxaa weeye mar sidaa walaaladii soo sheegeen eh, haddaan kasoo qaado camaliyado badan baa loo baahan yahay qaliintaan badan baa loo baahan yahay dad badan baa jiifa muxuu ahaa sariiraha oo waxba loo qaban ma og tahay aan markaa waxaan u baaqi lahaa dowladda soomaaliyeed inay maxayda il gaara ay kusoo eegto maxayda yeman sababtoo ah haddaan xagga caafimaadka ka qabno aad aad ba u daryeertay haddii kalena waxaan u baaqi lahaa jaaliyadaha soomaaliyeed meel kastoo joogaanba inay muxuu ahaa la soo xidhiidhaan v o jacfar kokaay ma ogtahay haddii doonayaan xidhiirkayga saani isaga toos u siin doonaa si dadkan ummaddan xaggan joogta caafimaadkii si fiican looga gargaari lahaa sababtoo ah xilli aan noqon doonno garamayno haye dahab dabcan waxaan hadda eh, sheekadiina intaanan eh, barnaamijka gudagelin ka maqlaynin eh, waxyaabaha aad dib u celinta ugu dhegantihiin inay ka mid tahay matalan qof caafimaadkiisa yeman wax looga qaban waayey oo jaaliyadda soomaaliyeed ama eh, guddigu intay eh, eh, dadka u dhex galeen eh, wadankii loo diray oo soomaaliya lagu celiyey oo haddana inta la daweeyey caafimaadkeedu uu heer sare yahay Een, runtii waxaa jirta gabar soomaaliyeed oo muddo badan wadankan joogtay oo saddex isbuuc ka hor aan meeshan ka dhoofinay markii u n c r ay ku sameysay saddex camaliyadood saddex qaliin ay ku sameysay saddexdii qaliinna ay ku guuleysan weysay oo macnaha muddo badan oo caloosheeda dhacaan oo ka socday dhibaatadii gabadhaas ku dhacday awgeeda ay noogu soo gurmatay ay noogu timid annagana gurmad fara badan aan u sameynay aan ummadda u dhex galnay aan diyaarad saarnay muqdisho la geeyey gabadhii mar allaala markii muqdisho la geeyey ee, daawooyina lasii qalajisa ah oo macnaha een, ee, dhacaankii ka joojisay markuu dhacaankii joogsadayna camaliya lagu sameeyey gabadhii macnaha facebookan way soo dhigtay sawiradeeda een, waana la hadalnay si toos ah waxay tiri boqolkiiba boqol caafimaadkayga wuu fiican yahay
dhegaystayaal intaa ayaynu kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii dareenka dadweynaha oo idinkaga imanaya magaalada sanca ee xarunta dalka yeman waxaana igala qayb qaadanayay xubno ka tirsan guddiga qaxootiga soomaaliyeed ee magaalada sanca ugu horeeyo gudoomiyaha qadar xuseen arag dahabo cabdi faarax sooyaan iyo hinde ismaaciil faarax iyo weliba maxamed sheekh cabdulaahi oo dhammaantood ka tirsan guddiga qaxootiga intaynu barnaamijkan la wada dib ugu kulmayno waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay jacfar kukaay oo barnaamijkaasi dareenka dadweynaha inagu soo diyaariyey magaalada sanca ee dalka yemen halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a
idaacadda habeennimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a ee ka baxda siddeedda ilaa sagaalka fiidnimo maalmaha khamiista ilaa axadda waxaan ku celinaa midda toddobada ilaa siddeedda fiidnimo socota oo mararka qaar aan wax ka beddelno ama wax cusub ku soo kordhinno laakiin habeenka isniinta ee salaasadu soo gelayso waxaannu saarnaa barnaamij cusub oo aan ku celis ahayn oo ka hadlaya wacyigelinta cudurka dabaysha iyo weliba maaweelo iyo madadaalo barnaamijka qaybka ah sidoo kale fiidnimada salaasada habeenka arbacadu soo gelayso waxa v o a ay baahisaa barnaamij aan ku celis ahayn oo loogu talagalay dhallinyarada waa barnaamijka waa go'aankaaga labadaasi habeen ee barnaamijyada cusub ee aan ku celiska ahayn ay v o a sii daynayso siddeedda fiidnimo ilaa sagaalka fiidnimo hawdayma la'aan waxaanaad magaalada muqdisho ka dhagaysan kartaa idaacadda raadiyo kulmiye hargeysa waxaad mar walba ka maqli kartaa idaacadda f m-ta ee v o a iyadoo boosaasana aad ka dhagaysan kartaan idaacadda s b c waa hagaag halkaasi aad naga dhegaysanaysaan waa v o a washington xuseen baraadan ayaan ka codsanayaa qodobadii wararka ugu doorka rona mahadsanid sahra xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta lagu dilay agagaarka suuqa ceelgaabta kadib markii ay toogteen dabley wadatay baabuur kale goobjoogayaal ayaa sheegay in xildhibaan cabdilaahi kayaad barre lagu dhex dilay baabuur uu la socday xilli uu kusii jeeday dhismaha baarlamaanka dableyda ayaa baxsatay waxaana dilkaasi sheegtay ururka al-shabaab wakhti yar kadib dilkaasi ayaa baarlamaanka soomaaliya uu fadhi u yeeshay kaga dooday dowladda cusub ee uu soo dhisay ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaarke baarlamaanka ayaa kadibna u codeeyey dowladda waxaana ansixinta dowladda ogolaaday boqol iyo koob iyo sagaashan mudane halka labaiyo labaatan mudane oo kalena ay diideen golaha wasiirada ayaa lagu dhaariyey isla aqalka baarlamaanka wadahadallada dalka yemen ee uu dhexdhexaadinayso qaramada midoobay ayaa maanta dib u bilaabmay wadahadalkan ayaa waxaa ka soo qayb galay dhinacyada kala duwan ee isku haya siyaasadda waddankaasi yemen waxaana ka mid ah jabhadda xuuthiyiinta ee talada dalka la wareegtay erkeyga qaramada midoobay ee yemen jamaal bin cumar ayaa ku guulaystay inuu ku qanciyo dhinacyada isku haya siyaasadda dalkaasi inay mar labaad isugu yimaadaan miiska wadahadalka khamiistii ayaanu soo dhaafnay ayaa hakad waxaa ku yimid wadahadalka iyada oo la ismari waayey kooxda xuuthiyiinta ayaa jimcihii kala diray baarlamaankii dalka iyagoo sheegay in ay baarlamaan cusub oo kumeel gaara abuurayaan maleeshiyada kooxda mintidiinta ah ee boko xaram ayaa weeraray xabsi ku yaala niger isniintii maanta taasoo ka dhigaysa weerarkii afraad oo ay ku qaadaan waddan xuduudda ku yaala goobjoogayaal iyo ilowareedyo ku dhow kooxda ayaa sheegay in kooxda ciidamada niger ay kala kulmeen iska caabin xoogan weerarka ka dhacay magaalada koonfurta bari ee difa kadib markii dhowr saacadood oo dagaalahu socday maani kala caddayn durbadiiba tirada dadka ee ku dhimatay weerarkaasi ama ku dhaawacantay baarlamaanka dalka niger oo ay daris yihiin nigeria ayaa u codeeyey ogolaanshiyaha in ciidamo ka socda dalkaasi ay gudaha u galaan nigeria oo ay ku biiraan dagaalka heerka gobol ah ee ka dhanka ah boko xaram qaraxyo lamaane ah ayaa ugu yaraan lix iyo toban qof ku dilay magaalada baqhdaad ee caasimada dalka ciraaq isniintii maanta booliiskuna waxay sheegeen in qaraxyadaasi midkood uu ka dhacay deegaanka shiicadu ku badan yihiin ee magaalada baqhdaad mahadsaned xuseen oo haatan aynu ku wada nasanno hees qaraamiya iyo codkii allah u naxariistay cumar dhuulle cali
ada bismillaahi baan idiyo waxaan ka bilaabay bayd culuso burhantaydu cawaway bixiyo ilaahan baryay baabkii way furayo ishayda mid buuxisaan bidixdan barkima udhigoona hurdada bidixdan barkima udhigoon buustahay huwa nayse baalsudhayo mala boqol jeer bayaan u arko aan baraarugay goor habeen badhaho benoobe waxaan buruusan bogsadan ismoodaye naynan bogsadan ismoodaye halkii bogtay way banaanta
codkaasi qaraamiga ah cumar dhuulle cali ayaanu idinkaga tegaynaa intaanu lixda iyo barhka wakhtiga afrikada bari kulmi doono waa xuseen barre iyo saare ciidloo idinkaga tegaya sidaa iyo habeen wanaagsan
fiqiyan fariinu diro wadado fiqiyan fariinu diro furfure kutub ti cilmiga filigo fudidna dabka foxa ugu ridao u fiirsade ti fidmada kicise cashaqa fiilan waafaqaan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.